dhacdooyin ayaamahan dhacdhaciyey oo deegaankan ka dhacayey oo ku salaysnaa geelal iyo geel la kala dhacay iyo geel fakad ku galayba oo tiro ahaan gaaraya konton iyo siddeed halaad oo afar barood ah baa maanta waxaan isugu keennay halkan xanan buuro si loogu kala wareego deegaankan dadkii wada degan waa dad walaalo ah waa dad meeshaan ku wada dhashay waa dad ehelah waa dad isdhalay waa dad ilaahay ku wada beeray waxaa muhiima mar walba wixii kala gala in saa loo kala saaro maanta waxaan leenahay al cadow cadowgaas waa shabaab cabadayna waxaa ka dhacaysaa wixii bacadooyin ka shisheeya waxaan codsanaynaa arrintaas in shareecada islaamka dib loo eego ilaahayna looga boqo gacantana laga daayo maalka islaameed la xalaalaysanayo iyo dhiigga la bannaysanayo ilaahay waxaan ka rajaynaa in arrintaas naga gabagabowdo caqliga adkaa oo ahaa in nin cid awrgeediya wada caruurtii saaran tahay arigii maqanyo inuu soo hoyan is ogeyn berinka intuusa ku fura carrada fiirsho qof dila ka cararaya awrta caqli ka guracan dadkan Soomaaliland ma jiro arrintaas waxay u baahan tahay in laga gudbo waxaan idinka codsanaynaa walaalihiin halka waa degan oo isla xiriira oo xididka iyo xigaalada oo teleefamada saacad walba iska qabanaya oo saacad walba iswacaya arrintaas wax dambe oo maal islaameed iyo dhiig qof muslima faraha laga qaado qofka wax ka maqan yihiin inuu sida caadiga ah oo nidaamka sharciga ah oo qabadowliga ah uu dacwoodo qofka wax lagu sheeganayana annagaana laka rabaa inaan soo galo fariisino maamul ahaan hayadihii amniga waxay furan yihiin qofkii wax lagu sheeganayo oo qof walaalkiiso dhinacuu doona ha ahaadee labada dhinac ee puntland iyo galmudugba in waxa weeye loo soo galo fariisiyo markaasna waxa weeye gartooda la galo hadduu wax ku yeeshana wixii uu ku yeesha looga qaado hadduu si sharci wax ugu yeelan waayena walaalka wax sheeganaya waxaan rabnaa inuu qanco arrintaas waxaan rabnaa iyadoo qoraal ah oo odayaasha aan ka saxiixinay labada maamul ay saxiixeen saraakiishana aan fulintooda farayno inaan soo saarna maalmaha soo socda berriba aan bilowno qoraalkii daraafgarayntiisa iyo isla wadaagidii iyo wax kudarkii iyo wax kabedelkii maanta maalin ka dambaysa qof inta qof walaalkiisa xoolihiisa qaaday suuqa lagu sii deynayaa ma jirto